ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee saaka waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha deegaankaasi oo la socda ciidamada dawladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ee la wareega ayaa waxa uu sheegay inay jiraan deegaano ay ka mid tahay degmada sablaale ee gobolkaasi shabeellada hoose oo weli ku jirta gacanta maleeshiyada ururka al-shabaab wuxuuna sheegay in qabsashadooda deegaankan oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee al-shabaab ay ahmiyad iyaga u leedahay iyadoo al-shabaabna ay u qaxeen dhinaca gobolada kale ee dariska ah sida gobolka boqol khadka telefoonka ee torotorow ayaan kula xiriiray guddoomiye gaabo buulle xasan ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey xaalka haatan sida uu yahay deegaanka xala shaqbay dhahay ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamadii amasom iyo maamulka deegaanka la wareegay oo ay horwadaan maxaan ku dhahdaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo saraakiisha sarsare ee maarata ciidamada militariga iyo kuwa amasomba nabad baa lagala wareegay shalay galabtii ayaan ka dhaqaaqnay degmada awdhegle maxaan shalay marka hala lixdii saa ayaan qabanay waana fiican tahay boqolkii sagaashan iyo sagaal habadna kama dhicin dadkana aad bay u fiican yihiin waana la degan yahay marka waa yahay waxay ahayd meeshaasi ee goobtii ugu xooganeyd oo al-shabaab ay joogeen marka loo eego deegaanada shabeellada hoose ma banaankaa kusoo dagaalanteen oo saasay uga sii baxeen deegaanka torotorow mise marka ay maqleen gulufkiina ayay horey uga sii dhaqaaqeen hade waa taqaanaa nimankaas awal bu waxa iska hayaan jabhada mahaysato ah dadka un baa iska dildilaan oo isqarxiyaan mooyaane qalabka aan wadanay qalab ay ubabax dhigi karaan maahan waxaan wadanay hoosre iyo iyo maarata dabaabaad baan wadanay markay warkeenay maqleen bay naga carareen habad qushna wasoo siin dalka oo nabad ah habad la-aan ah dadka oona soo dhaweynayo biyihii caan lagu soo dhaweynayo ugu tagnay waayahay cid wax ku noqota ma jirto soomaha tan iyo waktigan deegaanka may maya maya maya hadda kadib waa imaad mooya hadda aaday ufiican tahay aaday ufiican tahay waxba saaka de ciidamada raaca hore ah waxbay sheegaayeen laakiin hadda warkooda xaqiiqadooda hadda ma sheegi karo xaggee aadeen al-shabaab marka al-shabaab hadda ciidamada daba jooga waxay aadeen dhinaca diinsoor iyo dhinaca kale dacaaraha iyo maharatay dhinacaas buuro fallay meel ila ay aadeen hade saa hadda anaga maqaalka aan ku qabnay iraadkoodasaan ku aragnay dhinacaasaa jiraan shabeellada hoose ma torotoro ugu dambeysa oo hadda meel kale oo ay joogaan ma laha mise waxaa jira tuulooyin kale oo ay kusii jiraan degmooyin kalea jira sida maaragtay meesha ladhaah sablaale oo kale waa waa maqan tahay waa degmo gobolka shabeellada ka tirsan oo maqan iyo tuulooyin kaleedo waaweyn sida maaragtay maxaan ku dhaha kuunyi barow oo kaleeto iyo maaragtay dacaaraha oo kaleeto jiniqaray oo kaleeto xarooyinka oo kaleeto dhul badan baa maqan shabeellada dul badan baa ka maqan cid aad ku qabateen goobta markii aad soo gasheen inkastoo wax dagaal uusan ka dhicin haddana ama gaadiid dagaal ama hub waxaad ku qabsateen inta ma jiraan maya maya markaa naga wadaaa markaan kasoo baxayna awdhegle waa waa waa awdhegle iyo tortoro waa konton iyo iyo laba kilomitr waaye markaan soo dhaqaaqaynaba dhaqaajiyeen say dadweynaha noo sheegeen dadkan waa bixiyeen waa qaxiyeen ka baxay dhaheen dadkii xaalana habeennimaan u yeernay saakan waa u yeernay shacabkan waa soo buuxsamay aad bay ufiican tahay aad bay ufiican tahay deegaanka waxaana jooga guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose waa wareysan kartaa marka rajadiina aad qabtaan inaad deegaankan kusii nagaadaan oo aad sii joogtaan inteen leeg waaye wallaahi wixii beri noqonaya allah og lama sheegi karo laakiin hadda rajadan waa fiican tahay ciidamadan aad bay niidooda fiican tahay kuwa amasomna waa fiican yihiin guddoomiyaha gobolka shabeellada hoosena hortuu ka socdaa oo isagaa horboodaya oo hor socda wixii war ana waa ka qaadan kartaa asagana waa dhex joogaa saraakiishana waa joogtaa sida maaragtay taliyaha qeybta abanduulka qeybta iyo abanduulka qaranka iyo iyo taliyaha gaaska iyo buutada waa joogaan marka intaasoo dhan waxa waaye waa meel aad badan xub loo geliyey ama aqla badan iyo juhdi badan laga bixiyey marka de ciidamada niyadooda aad bay ufiican tahay oo waa ciidamo soomaaliyeed iyo ciidama ama soomaalia kuwa soomaalida ah aad bay niyadooda ufiican tahay mushaarkooda waa la siiyey hadda dad isku dhufsan oo niyadooda aad ufiican dalkooda iyo dadkooda udagaalamaya baan anaga haynaa laakiin wax meel kasii bax ma hayno oo hadda niyad jab iyo meel laga qabsaday ma ogin ciidamada dawladda soomaaliya ee xilliyada qaarkood waxaa la sheegaa mushaaraadka iyo dhaqaalaha ku yar aawadeed markii goobo saas oo kale la tago in ay dhici karto in amni darro ayagii laftooda ay geysan karaan oo mararka qaarkood dadku ay kuu sheegayaan al-shabaabka inay meelaha qaarkood xagga amniga ay uga fiican yihiin marka maxaa idinkaga qorsheysan deegaanka toorotorow amnigiisa inaad ka dhigtaan horta dhinaca mushaarka waxaa la weydiinayaa saraakiisha sarsare maarata ciidamada qalabka sidaa la weydiinayaa aniga maamulkaan nahay maxaan waa waxaan hoos imaanaa gobernatoraha gobolka shabeellada hoose aan hoos imaanaa degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo dhan saas waaye asagana hadda waa joogaa hadda dad isku dhufsan oo ciidan aad u qurxa badan oo labaskiisa iyo hubkiisa iyo gaadiidkiisa iyo shidaalkiisa iyo ay u dhan yihiin iyo tasiilaadkiisa aan arkaynaa haddee wixii kale hoos ahoo qaab ahaan ah hay-ad ahaan marata militariga la weydiin karaa marka taas aniga ma horma u galayo laakiin tan hadda aan u jeedno aan joogno aan kor kor joogno aad bay u fiican tahay
gudoomiyaha deegaanka torotoro gaabow buulla ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee deegaankaasi iigu warramaya goordhaweyto
haddaba xaaladda deegaanka toora torow ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay degan tahay waryaheena maxamed cabdi sandheere ayaa khadka taleefonka ee deegaankaasi kula xidhiiday ogaas cumar cusmaan fulay oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal iminka sida xaaladdu ay tahay alxamdulilah nimankoo nabadaan qabnaa magaaladan waxaa joogay shabaabaa joogay waxaa yimiday dawladda ciidamadeeda amason iyo ciidanka hortasida gadoomiyaha gobolka gadoomiyahaasi degmooyinka ma garag anigana waa kasoo horumaray anaga soo dhaweeyey alxamdulilah magaalada dibida ahe dadkan waa kala ordeen shacabkana waa yareen magaalada ka baxa yareen ma garag waa gartay alxamdulilah maxataas ilaa iska leh dhibaata kama dhicin nabadaa dhacday dadkii way soo aruureen way soo laabmeen iyo kulmaa tuugsanayaan diidka waa ka fiirsan kartaa ma garata waan gartay marka magaalada waa lagu dagaalamay bal siday kuula muuqata hadda haddaad nooga warrantid maya hadda kahor dagaal kama dhihin hadgadaba ma sheegi karo waxaana ogaayay maaa waxaas wax ilaa ka warqabaayo waaye ile maanta iyo shalay dagaal markii oo ciidamada qarabka sida ayana amason soo gelaayeen habad kush kama dhihin maxaa ku dhacay ciidankii al-shabaab ee meesha joogay waay baxeen ma joogo karaan ciidanka al-shabaab inta u jooga waa kala tegey dhalinyar yaryaro maskaxda laga hadaahayen way kala ordeen duurkay galeen technikadan soctan technik loo joogsan kara maaha ma garad waan gartay adigu markaa xaggeed ka timid oo aada uga soo hormartay ciidanka anigii waxaan kasoo egland kasoo horumaray deegaankaana dadkii aan mas-uulka ahay waaye deegaankaas aan deganahay waaye ilmahey hantiday dhaba intaa joogaan waa soo baxay aniga markii ordeen shacabkii soo sii waa kasoo horumaray waa imiday oo ciidanka maqnayn xaggee deganeed markii hore markii hore waxaan deganay toortooro waxaan u deganaa oo toban kilomitr oo jirta beerde la dhahay aan deganaa jiray waan gartay imisa imisaad ka maqnayd magaalada magaalada adig adiga hal bil oo kale ka maqnaay alxamdulilah hadda markii magaaladay ka baxeen oo ciidamada ibaan waa soo horumaray markii soo horumaray deegaanka isku yeeray yihi dawladdaa soo socota alla arrinaa wiiri barkaadka dama yimaadeen anana magaalada geesaan gelay waxay yareen magaalada ka baxa yareen shacabka shacabka magaalada gabeeye anana magaalada gees udinkalaba dawladdaa soo gashay waan gartay adiga marka waxaad ii sheegtay hal bilaad ka maqnayd torotorow ha ha ha intii hore aad u joogtay halkaa bil ka hor iyo halka bilaad ka maqnayd sidee al-shabaab ay ula dhaqmi jireen dadka magaalada maya aniga waa la shaqeyn jiray maxaa jire waktiga hadda la taagan yahay wakti khatar lagu jiro waaye waxaas mala shaqeyla lagu dhahaa masheer malaha waa lagu shaqeynaa dadka soo aruura lagu dhahaa waa la bixinaa waa loo geynaa wax ma lagu siiyo saas awgeed shacbiga daraatis aan la shaqeyn jiray ma garata waan gartay markaa sekada soo aruuri jirta haa sekadan waxaan u diri jiray odayaal nibadoon aan u diri jiray waa loo aruurinaa masaakiinta halsiadindhan jiren waa iska qaadan jireen markii saasaan ogaaday oo shacabkina inaan beed beed isku day ana rafaaday adiga bishaan waa kasoo waa kimacsaday xamaraan iska eeday ma garata waa gartay alxamdulilah hadda magaalada aan joogaa subaxdan markaan inadaba shacabka hal ma soo harinba hal ma soo harin dadkaan soo galay anina horan duurkaan galay waa soo baxay markii aan soo dhaweeyey ana hal ma soo harin shacabkaan magaalada meel la joogsad maa waan gartay marka hadda magaalada al-shabaab way ka baxeen meelo badanoo waxaa jiray inta saas oo kale ciidanku ugu yimid haddana ururka al-shabaab uu ku soo noqday kadibna uu dhibaato gaarsiiyey dadkii hogaamiyaasha bulshada ee la shaqeeyay dowladda cabsidaa ma qabta adigu arrintaas waa keentay horta wi ilay keena ba halaabayaan waawaa nin ilay malaqis keenan bini aadan ma reebi karo nin ilay sababtiisa bini aadan saaranna sababtaada bini aadan waa naqanaanle haddii ilay oo sababtaada saaray wax alla wixii la dhibaateeyey shabaab dhibaateeyey horta ilaaha keenay alxamdulilah waxaad bini aadan laga eedaynay macaa dib baa la geeraa waxaad ilaaha wata nafta ilaaha goynaayo ilaaha bixinaayo insha allahu hadda ilaahay keeni goyna waay had magaalada nabad waayo ciidama had maanta inta joogaan ciidanka soo eego oo shabaab deegaanka ma jooga dhumaales dhumaales moish waan gartay marka bal magaalada iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay dhinaca maciishada dhinaca haddii al-shabaab intii ay joogeen ay wax ka bedeleen sidaad horey ugu taqaanay bal sawir guud naga sii magaalada iyo siday hadda tahay magaalada horta ninka intagaan soo galnay haaladeeda okay waaye markii oo laba ber la dhowaayo warees waa iigu soo maqan kartaa oo hoolaha la keenaayo suuqta la gedaayo lisku imaanaayo hadda dadku suuqtiisa waa asniin ana jumaca leewaaye inti kale suuq malaba dukaan leey maogi hoola ma la keenaayo magarat hadda dhan ma jiro bulshaduna waa idishahay waxyar waxyar oo afgooy naftooda oo habeenkooda kamid a afgooy lu careen maogi dadke meel dheer mala tegin suwadan waa lasoo yaxay lambigu dukaankiisa waa hirtay hadda waa la furtay waa la furay ganacsiyadii ha ganacsiga waa la furay alxamdulilah dhan ma jiro
kaas waxa uu ahaa ugaas cumar cismaan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka toora torow oo khadka telefoonka ugu waramayay waryaheena maxamed cabdi sandheere